alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay fasalkii ku saabsanaa alluqata sheekhu uu ku macneeyey waxaa ka luma qofkii lahaa qofkii gacanta ku hayay ayuunbaa loo jeedaa baynu nidhi qofkii lahaa inuu ka lumaa waa sida khaalibka oo siduu uga lumayna ay tahay inuu ka dhacay amaba se inuu mooganaaday oo ilaabay iyo wixii lamida sida inuu ka cararay oo kale iyo inuu u socon waayo inuu qaadi kari waayo u sidaa kaga tegey wuxuu yidhi markaa halkaa hore nagu soo martay maruu ka hadlayay qaabka loo yaboohinayo wajaba calayhi an yacrifa fi luqatati caqiba akhdiha abushujaac isagu wuxuu yihi waxaa waajiba inuu garto sittata ashyaa lix shay oo nidha afar baa la isugu celin karaa wicaaga iyo cifaasku waa isku mid baynu nidhi cadadka iyo wasniga iyo keylka iyo waxaasoo dhanna alqadru bay isugu noqonayaan shayga qadarkiisa in la garto oo halbeegiisa lagu garto qadarkiisa jinsi ahaana waxaa looga jeedaa nooceed iyo sifadeed iyo waxaasoo dhan inuu garto marka halka i shaarixu wuxuu yihi wajaba caleyh an yacrifa fi luqatati caqiba akhdiha markuu qaado dabadeedba laakiin jumhuurtu waxay yidhaahdeen markuu qaado dabadeedba inuu sifaadkeeda gartaa waa sunne waana sida muctamadka ah marka hadalkaa shaarixuu yihi caqiba akhdihaa daciif buu noqonaya garashada sifaadkeedu waxay waajibaysaa cinda tamaluk markuu doonayo inuu isagu yeesho ama uu yeelanayo yaboohinta dabadeed waaye waxa kaloo uu tilmaamay goormay waajib tahay in la yaboohiyo uma bacda ma dukira ida araada almultaqitu tamalukaha carafaha wuxuu halkaa tilmaamayaa shayga baadida niyada saxda ee lagu qaadi karaa laba midkood bay noqonaysaa inuu ku qaado biniyat alxifd inuu ciddii lahayd inu ilaaliyo xataa yaboohinta dabadeed bacda tacriif dabadeed markaa kaa isaga inuu yaboohiyaa waajib bay ku noqonaysaa waaye sida muctamadka ah manuu sheegin halkan ee wuxuu sheegay uun yaboohintu inay waajib ku noqonayso hadduu doonayo yaboohinta dabadeed inuu isagu iska yeesho ida araada almultaqitu tamalukaha carafaha marka macnuhu muxuu noqonayaa haddaanu u qaadin inuu yeesho ee uu qaaday lilxifdi ciddii lahayd un inuu ilaaliyo weligiiba ilaa uu ka helayo marka yaboohintu waajibku maaha taasina waa daciif sida muctamadkiina waxa weeye anahu yajibu calayhi altacriif sawaun akhadaha liltamaluki aw akhadaha lilxifd inuu hadhow yeesho ha u qaado baadid ah ama inuu ciddii lahayd unu ilaaliyo ha u qaado yabooyintu waajib bay ku tahy waana sida xadiidku tusinayo uma carifhaa sanatan buuhi nebigu alay salatu slam isagoo niyada uu ku qaaday aan kala qaadin rasuulku wuxuu ihi sanad yaboohi manaa niyatlakhdi ha noqoto lilxifdi ama ha noqoto litacriif ha noqoto waaye marka yaboohinta wuxuu tilmaamay annahu laa yajibu istiicaabu sanati bitacriif sanadka wakti kastoo ka mida in la yaboohiyaa inaanay inaanay waajib ahayn oo marka uu leeyahay carafahaa macnaheedu maaha in wakti kastoo sanadkaa ka mida yaboohintu ay waajib ku tahay bal yucarifu awala kula yowmi maratayni طarafay nahaar afar martabadood bay yaboohintu yeelanaysa maalin kasta labadiisa gelin buu yaboohinayaa usbuuca hore martabadda labaad usbuuca hore markuu dhammaado maalin walba hal gelin buu yaboohinayaa hal waktiyoo labada gelin mid ka mida usbuuca usbuucayn toddobaad ama laba toddobaad buu saa ku wadaya martabadda saddexaadna markuu usbuucaa labaad dhameeyo ka saddexaad inuu ku darana isagaa u khiyaar leh wuxuu yaboohinayaa usbuuc kaste hal mar ama laba mar toddoba usbuuc buu saa ku wadaya usbuuciiba hal mar ama laba mar uu yaboohinaya martabadda afraadna waxa weye markuu toddobadaa usbuuc dhameeyo bil kaste hal mar buu yaboohinayaa ama laba mar ilaa sanadkuu saa ku dhammaanayo wuxuu ihi wayadkuru waa sheegayaa almultaqitu qofka qaaday shaygaa lumay ama cidda dee naaibka ka ah sheegistanina waa sunne waajib maaha fii tacriifi luqatati marka uu yaboohinayo shaygaa uu helay bacda awsaafihaa buu sheegaya sifaadka ay leedahay qaarkood sifaadkii dee ma wada sheegayo hadduu wada sheega mid beenaalaabaa intuu ka faa'iidaysto odhan kara anaa leh fain baalaqa hadduu ku xeel dheerado haddaba kii shayga luma helay fiihaa ay fii dikri sifaatiha sifaadka baadida sheegisteeda hadduu ku xeel dheeraado hadduu wada sheego dhammaantood iyaduna dee ka sii daran oo dabeetana qof aan lahayni intuu sheegto uu sidaa ku qaato damina wuu magdhabayaa waayo sababtuu magdhabaya waa maxay dee tacadi buu sameeyey inuu sifaadkeeda wada sheego ama wada sheegistooda uu ku dhowaado uu ku xeel dheeraado looma ogolayn markaa khaladkaa u galay awgii buu u magdhabayaa dee caddaato qofkii uu siiyey inaanu lahayn oo qof kale waxa weeyaan uu lahaa walaa yalzamuhu kuma waajibayso qofka shayga yaboohinaya mu'natu tacriifi yaboohinta kharashkeedu ku waajibi maayo goormaanu ku waajibahayn in akhada waa hadduu qaado alluqatata shaygaa baadid ah liyaxfadaa suu ilaaliyo calaa maalika qofkii lahaa suu ugu ilaaliyo haddaan waxba niyoonna waa lamid oo itlaaqo marka inagii nidhi axkaam badan baa ku dhismaysa niyada uu ku qaaday biniyat alxifdi miyuu ku qaaday inuu ciddii lahayd u ilaaliyo mise biniyat tamaluk marka axkaamtii bay tani ka mid tahy kharashka yaboohinta ku baxaya qofkan yaboohinaya laguma lahaa haddii niyada uu ku qaaday ay tahay ciddii lahayd un inuu ilaaliyo niyatu tamaluk aanay meesha jirin waxaa la mid ah hadduu itlaaqo labada midna ma niyoon xifdi iyo tamaluk midna ma niyoon itlaaq baa la dhaha taana waayo xaggee yaboohintii laga bixinaya xaaladdan bal yuratibuhaa waxaa tartiibinaya alqaadi qaadiga min beyt ilmaal buu ka tartiibinaya beytulmaalka ayuu ka bixinaya amaba se aw yaktariduhaa amaba se wuxuu u amaahanaya mu'nada damiirku mu'nada kharashka ayuu noqonaya cala almaaliki kii lahaabuu ku dul amaahanaya beytulmaal uu kasii qaadaya beytulmaalka inuu ka qaaday isagoon kii lahaa ku dul amaahani waa tabarucun waxaa kaloo u yaalla inuu kii lahaa ku dul amaahdo oo amaah kii lahaa lagu leeyay kharashka uu niyoodo oo halkee uu ka amaahdo baytulmaal uu ka amaahan karaa qofkii helay laftiisuu ka amaahan karaa cid kale ayuu ka amaahan karaa meeshuu doonayaa ka amaahdo waxaa kaloo u furan wuxuu hadduuya wax qaybsamaya qayb ka mida inuu iibiyo deetana qaybtaa uu kharashka inta hadhay yabooyinteeda ku baxaysa uu ku bixiyo taasi waate waa hadduu u qaado lilxifdi ciddii lahayd inuu ilaaliyo wain akhada hadduu qaado multaqidku alluqatata shaygaa baadida ah liyatamallakahaa buu qaaday si uu isagu u yeesho aw ikhtasa biha ama ula gaar noqdo adduuya wuxuu waxaan la mulkiyi karin wajaba waxaa waajibay calayhi kaa waxaa ku waajibay tacriifu ayowaynteeda walazima waxaa kaloo ku waajibay muuna tacriifiha iboyintaa kharashka ku baxaya hadduu hadduu ku qaaday biniyat alxifd yaboohini waajib kuma aha laakiin waa daciifkaas sanu sheegnay kharashna waajib kuma aha hadduu biniya tamalluq ku qaaday inuu yeesho adhow inuu niyeyst hadduu niyeystay inuu yaboohiyaa waajib bay kutusoo horaba usoo sheegay kharashka yaboohintuna isaga ayuu waajib ku yahay marka maxay ku kala duwan yihiin muctamadka marka la raaco markuu biniyat alxifdi ku qaadiyo markuu biniya tamalluq ku qaado muctamadku labada xaaladoodba yaboohinta wuu waajibinaya laakiin waxay ku kala duwan yihiin luzuumu lmu'na hadduu biniyat alxifdi ku qaado kharashka yaboohintu isaga waajib kuma aha biniyat tamalluq hadduu ku qaadana kharashka yaboohintu isagu waajib ku yihi hadduu biniyat tamalluq ku qaado nooc iktisaaba bay noqonaysa waa nin shaqaysanaya de marka oo doonaya adhow xoolahan inuu yeesho sawaaban waxaa isku mida tamallakaha mulkiyaya bacda daalika intaa dabadeed am la mise ma mulkiina macnaa tamalugu ma aha haysashada oo qura tamaluga laabudda fiihi min lafdin waa inuu dha waan yeeshay markaasuu dee yeelanaya marka almuhim hadduu niyadu niyad tamaluk ahayd hadhow ha tamaluk ama yaanu tamalukine niyatu tamalugaa ku waajibinaysa kharashka yabooyinta saasuu uga jeedaa sawaaban tamallakaha bacda daalika am la niyadaa dabadeed ha tamalluko waan yeesha ha yidhaahdo ama yaan odhanin mar hadday niyadu ku qaadeen niyadu tamalluk kharashka yabooyintu isagu ku waajibaya haddaba halkan wuxuu sheegayaa waxyaabo aan sanad in la yaboohiya aanay waajibayn waman iltaqata qofka qaada shay-an shay shaygaasi oo xaqiiran liita waa shayga qofkii lahaa aanu ka murugoonahayn aadaan u raadraadinahayn maal ha noqda mukhtas ha noqdee laa yucarifuhu yaboohin maayo sanatan sanad sanad inuu yaboohiya waajibkuma aha bal yucarifuhu u yaboohinayaa zamana wakti waktigaasoo yadunu u malaynaya ana faaqidahu qofkii waayey yucridu canhu waktigaa yucridu inuu jeesanayo canhu ay can talabi raadintiisa inuu ka jeesanayo bacda dalika zaman waktigaa dabadi muddada uu isleeyahay imalaa muddadaasunbuu shaygan qofkii la raadin karaa muddadaasunbuu yaboohinayaa buui usbuuc ha noqoto maalin ha noqoto marka de xadiid baa kusoo array xadiidkaasi waa daciif shaygu inuu xaqiir yahay o shay liito u yahay iyo inuu shay qiimala yahayna waa ikhtalif biikhtilaafi alamwaal waalaxwaal wuxuu adduunya waxaa laba raad raadinaya inba gebigiisaba oo qofka uu ka lumaa aanu wakti yar iyo wakti badan toona raadintiisa ku bixinayn ka isaga waxba laba yaboohinayaba qofka hele baa iska qaadanaya saaxabaddii timirta ahayd rasuulku uhi lowlaa anii akhsha an takuuna min tamri sadaqa la akaltuha xabad nacnaca xabad sabiiba waxyaabaha iska yaryar fain lam yajid haddaanu elin haddaba saaxibahaa qofkii lahaa bacda tacriifiha markuu yabooye kadib kaana lahu waxaa u bannaan an yatamallakahaa inuu yidhaahdo waan yeeshay oo hadduu wuxuu maal yahay aw yakhtasa biha ama uu la gaar noqdo soo tusaalaan dee ay mucalam oo ciddii lahayd ka lumay buu helay kaa lama mulkiya dee yakhtasu bi uu la gaar noqonaya bishardi damaan inuu ku tamalluko uu ku yeesho uu idhaahdo waan ku yeeshay magdhow shardigii laha iyada uu magdhabayo goormuu magdhabaya haddii qofkii lahaa maalinuu la helo waa inuu magdhabo dee oo yeelashadaasi maaha yeelasho aanay waxba ka daba iman ahayn haddii ciddii lahayda sidaa ay isku waayaan oo aanu helinba weligiibana waxba laguma laha adduun iyo aakhira toona ilaanu min iktisaabihi oo wuxuu shaqaystay oo kale oo waxaan loo yaqaana luqatada ama iltiqaadku waa nooc iktisaab weeye waa goorma waa hadday niyadiisu ahayd markuu tamallukayey qofkii lahaa hadduu maalinun arkay inuu celiyo haddiise niyadiisu ay ahayd marka uu tamalluka laga bilaabo xataa kii laha hadduu yimaado inaanu siin dee adduunyada cidba ismay aragoo cid wuxuu u celiyaa ma jirto lakiin aakhira waa loo qabsanaya inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli mri'in maa nawa wuxuu yihi walaa yamlikuhaa ma mulkeeyo almultaqidu qofkii shayga luma helay bimujaradi mudiyi sanati sanadkii yaboohintu dhammaadka uu dhammaado oo qura ku mulkii maayo wixii sanad la yaboohinayay wixii wakti kale la yaboohinaya loo sheegana dee waktigaas inuu dhammaado un ku mulkii maayo marka waa ficilad inuu dhaha bimujaradi mudiyi muddati tacriif muddadii yaboohintu inay dhammaato un ku mulkii maayo tamalugu waa inagii sheegnay oo laabudda fiihi min lafdin ma aha tamaluga macnihiisu markuu sanad yaboohi ee sanadku dhammaado inuu iska yeelanayo shaygu qofka milkigiisa e waa inuu haddii cid kale ay lahayd waa inuu siiqo mulkigiisa kusoo galo waa inuu il cid kalea lahayd isagoo hore umu lahayne hadduu shaygu yahay shay mubaaxa sida xaabadii lasoo gurinayo cawskiiyo biyihii lasoo dhaansanayo waxaas isagu lafdi uma baahnaa mulkintiisu bimujaradi wadci lyaddi caleyh inuu gacantiisa dul dhigo oo gacanta ku dhigo ayuu ku mulkiyaha qofku lakin waxaan adduunya wax cid kale ay lahayd ama ay la gaar ahayd masaa'il kooban oo laga soo reebo sida dhaxalkaoo keliya mooyaane iyaga uma baahna inuu dhawaaq ku mulkiyo lafdi qahran buu mulkiyayaa si khasaba biduun ikhtiyaari buu ku mulkiyaya lakin waxa kaloo dhane cid kale ay lahayd laabudda waa inuu ikhtiyaarkiisa ku mulkiyo inuu mulkigiisa iyo lahaanshihiisa doortayna waxaa lagu garan karaa inuu ku dhawaaqo marka waa inuu idhaahdo tamallaktuhaa waan yeeshay markuu sanadkii yaboohinta dhammeeyo waatana wuxuu yihi walaa yamliku almultaqid bimujaradi mudiyi sanati bal laabudda waxaa lagama maraa min lafdin dhawaaq dhawaaqaasoo yadullu tusinaya cala tamalluki yana yeelasho lannahu tamalluku maalin bibedel waa maal cidi leedahay oo bedelkiisa uu ku mulkeeya hadhow hadduu isticmaalo oo qofkii ilaah uu yimaado soo u magdhabi maayo اftaqra ilى dalika kaatamalluki bishiraain wanaxwi sida shayguu iibsanayo kale uu ka dhigay wadalika qowliu idhaahdo weeyaan tamallaktu waan yeeshay haadihi luqaطata baadidan waan yeeshay markaan sanadkii yaboohinta dhameeyey fain tamallakaha hadduu doorta yeelashadeeda wa dahara uu soo muuqdo maalikuha qofkii lahaa isagoo doortay uu sanad buu yaboohiyey intaa dabeed wuxuu yihi khalaas anaa iska yeeshay iminka laga bilaabo intaa dabeed baa qofkii lahaa ayaa yimi wahiya waxaal hiya baadidina baaqiyatun baaqita watafaqaa isku waafaqaan calaa raddi cayna lafteedii inuu celiyo waa tan noole aw bedelihaa aw calaa raddi bedelihaa bay isku waafaqeen inuu iyada iska haysto oo wax kale ugu bedelo falamru arinku fiihi kaa la sheegay dhexdiisa waadixun waa mid cad wixii de ay isku waafaqeen hadday isku waafaqaan iyada lafteedu u celiyo dee wixiisiibuu la noqday hadday isku waafaqaan iyadoo mid lamida ugu bedelana dee waa heshiis bay arrintaasi ku timi waa nooc min albeyc inay kala iibsadeen bay ka dhigantay hadday isku waafaqaan inuu u qiimeeyo qiimaheeda ugu bedelana waa la mid waa beyc marka arrinku waa cad yahay buuri wain tanaasaca hadday isqabsadaanay murmaan oo maxay ku murmeen fii raddi cayniha u bedeliha war shaygaygi iga lumay oo adigan hayo laftiisii si maya bedelkiisaan ku siinayaa buuri oo fatalabahaa uu dalbe caynteeda iyo lafteeda almaaliku kii lahaa waraada uu doono almultaqidu kii helayna alcuduula leexasho ilaa bedeliha u leexdo iyada ku siin maayo bui niyo ashan taca badan baa iga galay markaa bedelkeedaan ku siinaya kiina wuxu or u xaygaysi waa muqaabilkii itafaqaadii ujiiba waxaa la ajiibi doonaa oo hadalkiisa la aqbali almaaliku ka iskale fi lasax sida muctamadka de wixiisii baa nool oo uu leeyahy ii soo celi nabiguna calayh isalaatu salaam saasuu amray fain jaa aalibuhaa yowma min addahr faaddihaa lahu iyada lafteedii waa in loo celiyo taas waa hadday nooshay wain talifat hadday baaba'day alluqatatu goormay baadbaaday bacda tamallukiha bay baaba'day halkaa iska ilaali waxaa loo yaqaano luqatadu inta aan aanu tamallukin qofkii helay eanu dooran inuu isagu yeeshay waa ammaano oo magdhabi maayo ila bitacadi aw itaqsiir laakiin maalinta intuu yaboohintii dhammeeyo uu yidhaahdo waa yeeshay laga bilaabo dakhalat fii damaanihi dee xataa iska dhimato ila isagaa yeeshay oo inuu hadhow tole bedelkeeda bixiyo hadday dhimato isagaa iltizaamo isa saaree damaankiisay gashay iska ilaali bacda tamalluq dakhalat fii damaani almultaqit xataa haddii ay iska dhimato oo qofkii lahaa uu yimaado wuu magdhabaya hadduu tamalluko qabla tamallukna waa ammaano gacantiisa ku jirta halkaasu maydaan fahmin wain talifat hadday baabaado alluqatatu goormay baabaaday bacda tamallukiha sababtay doonaysaa u baabaado markuu yihi waan yeeshay dabadeed bay baabaaday halba baadiya baa ku soo raacday sanad baad yabooysay waxa kuu banaan markaad yabooyinta sanadka dhamaystay inaad tidhahdo khalaas anaa iska yeeshay anaa iska yeeshay waxay ka dhigantay inaad tiri waan iibsaday adigay damaankaaga gashay hadduu xataa waraaba cuno iyo hadduu xanuun dilo oo qofkii lahaa uu yimaado magdhowgeeduu kugu leeyay inaad ka iibsato kale ayay ka dhiganta walihada wuri bacad tamallukiha harima waa magdhabaya almultaqitu kii qaaday baadidaas milaha iyadoo kale in kaan hadday tahay miliyatan mid mili le wax lamida aw qiimatahaa ayuu magdhabaya qiimeeda in kaana deete mutaqawim mili iyo dee mutaqawimin horeyn u soo maray yowma tamalluki tamalluga ama yeelashada mulkinta maalinkeedii u qiimaa haalaha iyada uu mulkiyey ila qiimaba waxaa laga in qiimaha isbedbedelay soo maa qiimaha uu ku magdhabaya waa kee maalintuu yihi tamallaktuhaa qiimiha ay maraysay ayuu ku magdhabaya waayo maalintaasay damaankiisa gashay intii ka horeysay amaana fii yadihi bay ahayd waynaqasat hadday nuqsaanto ma dhimane bicaybin bay ku nuqsaantay in ay yeelatay oo intaasoo goorma soo darisay bacda tamalluk qabla tamalluk amaanuun bay ahayde bacda tamalluk bay damaankiisa gasheen falahu waxaa u bannaan kii iska lahaa akhduhaa inuu qaato lafteedii maca alarshi intaa iyo ceebtaa magdhowgeedana isagoo ku darsanaya bilasax waana sida markaa muctamadkaa weye oo sidaa hadday wada dhimato loogu magdhabayo ayaa qayb ka midoo nuqsaantayna loogu magdhabayaa bacda tamalluka waayo faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay qaybaha shayga baadida ama ciddii lahayd ka lumay uu leeyahy iyo qayb walba xukunkeeda afar qaybood qayb walbana xukunkeedana markii markaynu akrino hadalka musanifka afartu way ku jiraan kadib baynu khulaaso ka bixin doonaa walluqatatu buu uri shayga ciddii lahayd ka baadiyoobay wa fii bacdi nusakh wa jumlatu luqatati luqatada duuduubkeedu marka xaggee laga eego binisbati ilaa maa yufcalu fiiha waxa lagu samaynayo ee qofku helay uu ku samaynayo iyo xukunka ay qaadanayso calaa arbacati adrubin mushtamilatun waa mid koobsanaysa calaa arbacati adrubin afar nooc waa afar qaybood axaduhaa afartaa midkood waxa weeye maa inay noqoto luqadadu shay shaygaasoo yabqa baaqi ahaanaya cala dawaam si daa'ima dawaamku waa dawaamkii nisbigaha dawaam mulaqa adduunyaba malaba aakhirun baa leh inay noqoto wax iska jiraayo dee aan baaba ahayn oo nafaqa iyo kharash iyo midnaba aan u baahnayn wadaalika ka dahabin weeye wa fidatin iyo dee lacagaa iminka la isticmaalo kale iyo dharka iyo waxaas fahaada ay ma sabaqa fahaada kan ay maa sabaqa baa haadaada looga jeeda wixii soo hormaray waa min tacriifiha yobooyinteeda sanad la yabooyo iyo wa tamallukihaa inuu uu yidhaahdo waan yeeshay bacda sanad sanadkaa dabadi xukmuhu weeyi xukmu maa yabqa cala dawaam qaybta kood waa taa wixii iska noolaanaya ee aan nafaqa iyo masruuf aan u baahnayn ee baadida ka mida sida dahab iyo fida iyo lacag iyo dhar iyo wixii lamida xukunkiisu waa maxay waa inuu sanad yaboohiyo sanadkaa dabadiina uu tamalluko idhahdo waan yeeshay marka xukunkiisu waa ka laakiin tamalukihaa bacda sana- bacda sanati tamaluga miyuu ku khasbay maya oo wuxuu dooran karaa xifdi inuu dhaa anu waxba yeelan maaye sanadkiiba oo inta waan dhameeyey inaan yeeshaa way bannaanta laakiin waxba yeelan maaye axfaduha calaa maalikiha marka sidan uu masalada u dhigay waa hadduu tamaluga doorto weeye waracad maaha wadarbu nooca thaani labaad maa shayga wayaan laa yabqa aan baaqi ahaan ahayn cala adawaam oo si daa'ima shaygan u jiri maayo oo wuxuu ku jiri karaa hawl in- hawl iyo shaqo laga qabto ama xataa hawl in laga qabto iyo shaqo ku jiri maayo oo wax baaba'aya waa kan ka tacaami waa sida raashinkii arratbi ee qoyanaa raashin la kariyo kale waxaa la mid a rutabkii aan timiroobeyn iyo cinabkii aan zabiiboobeyn iyo khudrawaadkii waxaas iyo tamaandhadii iyo liin macaantii fa huwa ee almultaqitu qofka helay lahu shaygaa helay ay limaa laa yabqa cala dawaam mukhayar waa mid la door ganiya beyna khaslatayni laba arrimood kala doorashadiisuna kuma dhisnaa dookiisa labada arrimood wuxuu dooranayaa ta maslaxadu ah qofkii shayga lahaa aklihi ay beyna aklihi baa la kala dooransiinayaa inuu cuno markaaba waqurmihi waqurmi bedeli bedelkiisana hadha uu magdhabo hadduu qofkii lahaa yimaado inuu markaaba iska cuno raashin disti berihii soo buuxdaad heshay inaad markaaba is- laba arrimood baad u door leedahay inaad markaaba iska cunto oo hadhow qofkii lahaa hadduu yimaadana aad u magdhowdo ay urmi qiimati qiimihiisa inuu magdhabo waa hadduu qiimiyo sheego aw beycihi halkaa awda inuu ka daayaabahda wa uu ka dhige wa beycihi iyo iibintiisa wa xifdi thamanihi thamankiisana ilaalintiisa ilaa duhuuri maaliki ilaa qofkii lahaa la helayo labadaasuu kala dooranaya wixii aan jirahayna baaba'aya inuu iska cuno hadhow haddii qofkii lahaa lahaa u helana u magdhabo iyo inuu markaaba iibiyo lacagta u hayo oo lacagtiisa uu siiyo qofkii markaa lahaa marka markuu cuno iyo hadduu cuno iyo hadduu iibiyeba dee labadaba wuu maxay uu yaboohinaya shaygii wathaalithu nooca saddexaad maa shayga wayaan yabqaa baaqi ahaanaya bicilaajin buu baaqi ku ahaanaya maa yabqaa cala dawaam si daa'im uu baaqi ahaanaya bicilaajin buu ku baaqi ahaanaya farsamayn iyo ka shaqayn bicilaajin ay mucaalajatin ka shaqayn fiihi isaga laga shaqeeyey haddii sidiisaa loo daayo u fasaadaya laakiin haddii laga shaqeeyo ma baaba'ayo wadaalika karutabi wey waa rutabka timiroobaya walcinabi iyo cinabkii zabiiboobayey kaa maxaa laga yeelaya marka rutab buu helay haddii laga shaqeeyo oo dee la waro oo la cedcedda loo dhigo timir buu isu bedelaya cinab buu helay haddii laga shaqeeyo zabiib buu isu bedelaya ويfعل waa samaynaya fiihi shaygaa dhexdiisa almas- ma- maa shay buu ku samaynaya fiihi maslaxatu qofkii lahaa maslaxadu ay ugu jirto almaslaxatu lilmaaliki waa min beyci iibintiisa iyo xifdi thamani inuu markaaba iibiyo ka shaqayntiisaba intuu iska daayo inuu iibiyo lacagtii u xifdiyo ilaa qofkii lahaa la helayo aw tajfiifihi ama qallajintiisa iyo xifdihi iyo isaga laftiisa inuu xifdiyo ilaa duhuuri maaliki ilaa qofkii lahaa laga helayo waxaan haddii laga shaqeeyo unbuu sii jiri karaa labaa u bannaan inuu markaaba iibiyo lacagta u xifdiyo iyo inuu ka shaqeeyo deetana dee isagoo la farsameeyey qofkii lahaa uu hayo labadaana wuxuu dooranayaa tahay maslaxad ugu jirto qofkii lahaa waaye haddii ka shaqayntiisu haddaba ay kharash u baahato ka warrama hadduu isagu ku tabarruco ama cid kale ku tabarrucdo arrinku waa dhanyi haddii kale maxaa u furan qayb ka mida inuu iibiyo suu inta kale ugaga shaqeeyo laakiin isagu iskama iibin karee biidni alxaakim aynu qaadiga maxkamadda inu warqad ka soo goosto ama waa inuu lacag u amaahdo isagu xoolo isagoo ku dul amaahanaya qofkii lahaa waraabicu nooca afraad ma nooca weeye yaxtaaju u baahan ilaa nafaqatin u baahan intaa horo dhami saddexdaa horo dhami wax masruufo uma baahna oo wax iska jiraya bilaa masruuf waaye ma yaxtaaju waxa u baahan ilaa nafaqati masruuf u baahan weeye oo marka yaa masruufaya haddii qofkan helay uu ku tabaruco ama cid kale ku tabarucdo arrinku waa dhan yahy haddii uu doono inuu isagu sii bixiyo masruufkiisa oo dhow qofkii laa marka leelo u ka qaatana idnulxaakim waa in arrintaas ku dhacdo haddaanu xaakim jirinna waa inu markhaatiyaal u sameeyo si aan hadhow laysu qabsan wadaalika kaa nafaqada u baahani masruufka u baahani kal xayawaan waa sida noolihii noolu xoolu noqon karaa addoonna u noqon karaa tusaalaan dee addoon yar oo aan garaadsan kaasoo kale dee baadi ahaan waa loo qaban karaa hadduu garaadsaday ile waa la weydiinayaa ciddii lahayde laakiin kaa kaa garaadsaday laftiisa haddii waktigu yahay wakti boob iyo dhac uu jiro oo qofkii lahaa inuu saa kaga dayacmo laga baqayo baadi ahaan baa loo qaban karaa wa huwa haddaba xayawaanku darbaan waa laba nooc axad waa midkood xayawaan weeye walaa yamtanicu aan iska celinayn binafsi iskii aan isaga celinayn min sikaari sibaaca dugaagga kiisa yaryar yacnaa awooduma laha dugaagga kiisa yaryar inuu iska celiyo dugaagga kiisa yaryari waa yeyga iyo shabeelka iyo baalka la idhaahdo harimacadkii waa kuwaas oo dugaagga kiisa waaweyn sida libaax oo kale xayawaan iska celiyaaba ma jira isaga wadaalika kaan dugaagga yaryar iska celinahayn ka khanamin waa sida ari iyo wacijlin iyo weyl yar weyl waxaa la mida waxa weeyaan alfasiil nirigii ama nirigtii yarayd waxaa kaloo la mida neefka weyna dee jabayba waa neef geeloo jaban waxba iskama celin karo ama faras jaban weeye iska celintuna markaa dee saddex midkood bay ku xaasishay inuu xooggiisa wax iskaga celiyo sidaa dee geel oo kale iyo inuu orod wax iskaga celiyo sida bakayli oo kale iyo inuu duulitaan wax iskaga celiyo sida shimbiri oo kale kana daba xukunkiisu muxuu noqonaya fahuwa ay multaqituhu ka noocaasa qofka helay adhiga iyo wax noocaasa mukhayarun waa mid la door gelinayo fiihi shaygaa dhexdiisa beyna alaaati ashyaa saddex shay neef adhiya baad heshay saddex arrimood baad u door leedahay akli inuu cuno goorma uu cuno bacda tamaluk markuu dha waan yeeshay isagoon odhan waan yeeshay hadduu iska cuno xoolo dad buu cunay oo tacadii nin sameeye buu noqonaya laa yajuusu aklu qabla tamaluki goormuu markaa cunaya dee markaaba markaa uu helayba ridaa maalintaa uu helayba iska qalanaya hadduu doono markuu idhaa kadib waan yeeshay laakiin waa goorma waa hadduu ka helo fi saxaraa ayuu markiiba iska cuni karaa hadduu filxadar ka helo magaalooyinka markiiba iskama cuni karo oo labadu maxay u kala duwan yihin dee hadduu cidlo ka helo cid ka iibsanaysaan meeshaa joogin laakiin hadduu magaalo ka dhex helo waxaa suurtagelay inuu iibiyo deetana ciddii lahayd lacagta u hayo wa akli cunistiisa wa qurbi thamani iyo magdhagow magdhabo thamankiisii aw tarki ama ka tegistiisa ay bilaakil cunislaanu iska daayo inuu cuno waa mid oo hadhow thamankiisii u magdhabo iyo inuu iska daayo o aanu cunin waa khiyaarkii labaad wataawuci iyo bilaash bixin uu ku taawuco bilinfaaqi caleyhi masruufidiisa marka waa hadduu cuni waayo u iska daayo waa inuu ku taawuco maxay masruufkiisa hadduu doono waajib kumaa taas bal wuxuu odhan karaa neefkan arigaa ciddii lahayd waanu haynaya aniga wixii masruuf uu baadana bixinaya laakiin biidni alxaakim waa inuu ku bixiyo hadduu xaakim jiro haddii kale waa inu markhaatiyaal u sameeyo wixii uu gelinayo waa inuu caddaysto oo qaadiga uga idan qaato haddii aanu qaadi meeshaa jirinna waa inuu markhaatiyaal u sameeyo wuxuu geliyey aw beyci waa khiyaarkii saddexaadna waa kaa inuu iibiyo xifdi thamanihi thamankiisana uu xifdiyo ilaa duhuuri maaliki saddexaas uu kala door leeyihi waa adrhigii iyo xayawaanaadka xoolaha yaryaraan bahalaha kuwooda yaryar aan iska celin karin hadduu ka helo fi saxraa saddexaasuu kala dooranaya inuu markaaba iska cuno qofkii lahaa marka la helana uu tamankiisa u magdhabo inuu daayo oo uu hayo ciddii lahayd inuu iibiyo ciddii lahayd lacagta u hayo hadduu ka helo waxa weeyaan filxadarna labu muu door leeyi inuu hayo iyo inuu ii- iibiyo laakiin cunisi ma jirto uu markaaba iska cuni karaa hadduu ka helo filxadar la socotaas wathaani nooca labaad ee xayawaan ka midna waa xayawaanun oo yamtanicu iska celinaya binafsi iskii isaga celinaya min sigaari sibaac dugaagga kiisa yaryar ayuu iska celinaya ka baciirin weeye waa sida neef geela neefka geeli dee wuxuu iskaga celinaya dugaagga xooggiisuu iskaga celinaya wa farasin iyo faras isaga laftiisu xooggiisu wuxuu iskaga celiya orodna waxba iskaga celin kara fain wajada hadduu helo huu xayawaanka noocaas ee dugaagga yaryar iska celin kara almultaqitu kaa qaaday fi saxaraai hadduu ka helo meelaha aan la deganayn saxaraagu markaa waa laba saxaraa aamina iyo saxaraa hayru aamina markaa saxaraaga waxaa looga jeedaa hadduu ka helo fi saxaraa'i alaamina meel cidla ah laakiin aamina oo dad iyo bahaltoona aan looga baqahayn wajaba waxaa waajibay tarku ka tegistiisaa waajibtay Ah. wa xaruma waxaana xaaraana iltiqaatu qaadistiisa u qaato litamalluki inuu yaboohin dabadeed yeesho u qaato marka halkan maxaynu ka fahnay in akhadahu lilxifdi walow saxara aamina baa ka qaadee inay bannaantay falow akhadahu hadduu u qaato litamalluki u qaato inuu hadhow yeesho awgeed damina wuu magdhabaya damaankiisa ayuu gelayaa shaygaas marka waa tusaale ahaan dee waa geel meel cidlaa iska daaqay adasha waxaaba dhici karta dee qofkii laaba meesha inuu ku og yahay sooma marka haddaad kaxaysuno aad tira waa baadi lugooyaad soo kordhis waaye inuu baadi yahayba ka soo qaad haddii meeshu meel aamina ay tahay oo bahal iyo bani aadamtoona aan looga baqahayn uma kaxayn kartid litamalluk inaad hadhow yeelato awgeed way rasuulka markii geela la weydiiyey wasuila can daalati libil muxuu ku jawaabay maa laka walaha maxaa idin kala galay taakulu shajar wataridu lmaa dacaha xataa yalqaaha rabbuha geedahaasay daaqaysaa biyaan way ku arooreysaa iska daa ilaa qofkii lahaa uu helayo macaha xidaawaha wa siqaawaha calooshay laba foosto ku shubanaysaa hal mar say bil ku qataraanaysa kabaheediina waa gashantay waa lugaha adag markaa iska daa ilaa qofkii ilaa uu helayo waxay xadiidka culimmadu ku qaadeen idaa kaanat fii saxaraa aamina waayo nebigu muxuu yihi xataa yalqaaha rabbuha waa qofkii lahaa wax uga soo horreynaya ma jiro bahal iyo bani aadam toona markaa kaasoo kale haddaad isku qaaddo adaa faraa la galay mushkilad haddaad litamalluk u qaadato damaankaagu markaaba galay hadduu habeenkaaba libaax cuno adaa lagaa magdhabaya ile damaankaagaad gelisee markaa sidaa taa kaga bixi karta haddaba haddaad baddaa gasho waxaad kaga bixi karta inaad dowladda isaga dhiibto ta war bad baan galay oo baadi waxa weeyaan kaxaynteedu aanay bannaanayn baan isku kaxeeye igala wareega laakiin ka warran haddaad meesheedii ku celiso aad ka soo kaxaysay waxaa damaan kaaga dhici maayo dakhalat fii damaanika inaad qofkii lahaa ku wareejiso iyo inaad dowladda iskaga wareejiso waxaan ahayn damaankaaga kaga bixi mayso wain wajada hadduu helo hu xayawaankaa dugaagga yaryar iska celinaya almultaqitu kaa qaaday filxadari hadduu ka helo meesha la degaya hadduu ka helo fahuwa isaga mukhayar waa mid la kala dooransiinaya bayna alashyaai halaatha bayna alashyaa ashyaada halaatha ee saddexdahayd fiihi dhexdiisa la kala dooransiinayo alashyaaء halaatha yani waa majmuuceeda khasladda koobaad oo ah cunistu iyadoo halkan maba taalbade sooma ila adrhigii iyo maxaa la kala dooransiinayay saddex arrimood inuu iska cuno markaaba inuu hayo iyo inuu iibiyo marka cunisidee halkan xataa adhiga kumay bannaanayn marka filxadar laga helo ka kale dee dugaagga waaweyn iska dugaagga yaryar iska celinaya hadalkiisa badda marka markuu leeyahay bayna alashyaai halaatha waa majmuuceeda si guud marka loo eego labuun buu u door leeyahy labadaas waa maxay inuu iibiyeyo inuu xifdiyo labadaas uu door leeyahy walmuraadu ujeedadu alaaada marka alashyaau halaatha la leeyahy athalaatatu waa saddexdaa asaabiqatu ee ku soo hormartay فيma xayawaankii laa yamtanic dugaa geeriyana aan iska celinahay faslun fi axkaami laqiid fasalkan wuxuu ku saabsan yahay waxaa loo yaqaano laqiidka axkaamtiisa laqiid waa maxay isagaa inoo fasiro wuxuuhi wahuwa laqiidku sabiil waa ilmo yar oo mambuudun ee matruuxun la tuuray kaasoo laa kaafila mid kafaalo qaataa oo la garanaya lahu isagaanu u sugnaan kaafilkaasoo min abin aabaa aw jadin ama huwa aw maa yaquumu ama cid gelaysa ama qaamahuma meeshooda buuxin karta sida wasiyigii iyo qayimkii alwasiyu iyo alqayim kii ay u dardaarmeen iyagu wasiyigu wey qayimkuna de waa kii uu xaakimku u magacaabay marka sabiga oo qura maa majnuunkuna waa la mid laakiin sabiga had iyo jeer laqiidka waxay sabi ugu sheegaan anu inta badan dee caruur yaryar oo ciddii mas-uulka ka ahayd aan la garanayn baa la helaa lakiin dadka dad waalwaalan waa yar tahay laakiin waa la miduun oo waa kan yidhi wayulxaqu waxaa la haleeshiinayaa bisabiyi ilmaha yar oo axkaamta lagu haleeshiinaya kamaa qaala siday yidhaahdeen bacduhum barhkood almajnuunu kawaalan ee albaaliqu qaangaarhka isna waa la xukumun sida muctamadka marka waxaa ficneed inuu idhaahdo wa huwa sabiyun aw majnuunun laa kaafila lahu macluumun laqiidku waa ka waa mid yara oon qaan gaadhin ama mid weyn oo qaan gaadho laakiin waalan cid mas-uulka ah oo la garanayaana aanay jirin laakiin aqlabka ayay raacaan inta badan markay sabay leeyihin waidaa wujida haddii la helo haddaba laqiitun kaa aan la tuuray bimacnaa malquutun oo laqiid waa faciilo bimacnaa mafcuula waa kaa la qaadaya dee biqaaricati ariiqi haddii wadada laga helo qaarica ariiq dhexda wadada dhexdeeda waa la idhahdaa xagga sare iyo bilowgeeda iyo meelaha ka mid ee taagana muqdiya la dhahda laakiin halkan waxa qaarica loo yidhi meesha lan kabtaa garaacda jaantaa garaacda laakiin hadda qaarica ariiq meel wadada ka mid oo gaara maaha waa wadada un iyun baa loo jeeda haddii wadada laga helo faakhadahu uu qaado minhaa meeshaasi uu ka qaado faakhduu dhe qaadistiisu minhaa meeshaa laga qaado wa tarbiyatuhu ilaalintiisa wa kafaalatuhu iyo kafaalo qaadashadiisu waa min baabi cadfi alcaam cala alkhaas kafaaladu dee tarbiyadii way shamlisanaysaa waajibatu waa mid waajiba cala alkifaayati markaa qofkaa yar en qaan gaadhin ee la helay ee ciddii lahaydna ama mas-uula ka hayd aan la garanayn iyo kaa waalan qaadistooda ama kaxayntooda xukunkeedu waa maxay waa waajibatun cala alkifaayati waa mid waajib ku ah waa mid waajiba cala alkifaayati si la yskaga filaan karo waajib u ah oo bimacnaa haddii dadka qaarkood ay hawsha qabtaan inta kale dembiga uu ka dhacayo faida iltaqataw hadday qaadaan haddaba hadduu qaado bacdu man qaar barhkood mankaasoo huwa isagu ahlun ehel waa lixadaanati laqiid yani ile cid walba looma ogola moogti cidda qaadi karta ee hayn karta xagga dambe inoogu sheegi doonaa marka kuwaa mid ka midi hadduu qaado saqata alithmu dembigi waa ka dhacaya can ilbaaqi inta kale fain lam yaltaqitu haddaanu qaadin axadun qofna oo halkaa lagaga tago athima aljamiicu intii oge ogaatay oo dhami way dembaabayeen intaasoo qof baa waddada kusoo baray ilmaha yaroo yaalla ama qofkaa waalan oo cidladaa maraya mid ka midoo qabtay ama qaaday ma jiro dhammaantoodba way dembaabayeen waayo fardu kifaaye bay dayaceen waaya walow calima hadduu ogaado bihi ilmaha yar ama qofkaa waalan waaxidun qof quri waaxidun qof faqad waaxidun mid faqad yani kelidii xaalowiya oo cid kale aanay ogaan tacayana calayh qaadistiisu waajib bay ku noqonaysa hal qof un baaba arkay kaymaha adoo dhex maraya kelida yaa ilmo yaro halkaa lagu tuuray baad aragtay waa fardulcayn bay kugu tahy aday si gaara waajib kugu tahy inaad qaado ay nafta in la badbaadiyo oo waajib weeye wayajibu waxaa waajibaya fil asaxi sida asaxa marka la raaco alishaadu markhaati gelin cala iltiqaati qaadistiisa waa in markhaati loo sameeyo markaad qaadayso waa inaad markhaati u samayso waayo hadda baadida hore u yidhi in markhaati loo sameeyo waajib maa waa mustaxab de way kala duwan yihin baahidu waa maal tasarufaadka maaligaa in markhaati loo sameeyana waa mustaxab tanina dee nasabkii bay la xidhiidhaa soo maha nikaaxi bay markaa la xukum noqonaysa waxaa laga baqanaya hadhow inaad damaacido ood tidhaahdo war waa addoonkaygii inaad inaad tidhaahdo ilmi yara aad heshay marka taasaa laga hordegayaa wa ashaara wuxuu tilmaamay almusanifu abushujaacahi lisharطi اlmultaqiطi ay ila sharطi اlmultaqiطi qofka qaadaya inuu qaado shareecadu ogoshahay shardigiisi biqowlii buu ku ishaaray uu yidhi walaa yuqaru la dayn maayo allaqiitu kaa yar ee la qaaday ilaa biyaddi amiinin mid aamina gacantii mooyaane mid kale lagu dayn maayo xurin xor ah muslimin ah rashiidin ah oo aan safi ahayn macnaa qof qof kasta oo qaaday lagu dayn maayo waxaa lagu daynaya in qof lagu aamini karo qofka lagu aamini karo waa ke oo muslim ragee dumarku doonaya noqdo xor ah markaa gaal isaga lagu dayn maayo hadduu ilmaha yar islaamnimo lagu xukumo islaamnimo haddii loo xukumo laakiin haddii gaalnimo ka yara la helay laftiisa loo xukumo sida in daarul kufri laga helay muslimba aanu joogin kaafirka waa loo daynaya lakin haddii islaamnimo loo xukumo gaal qaade lagu dayn maayo addoonna lagu dayn maayo oo nooc wilaayaa weeye hayntiisa iyo xanaaneyntiisu waa nooc mas-uuliyada addoonkuna naftiisa aanu mas-uul ka hayn rashiid waa inu noqdo dee qof lagu aamin xoolihiisa dee la jeclaysta waa inu noqdo laga kale isagaaba baylahe cadli waa inu noqdo cadaaladdana cadlu riwaaya baa looga jeedaa cadlu shahaada loogama jeedo fain wujida haddii la helo adaba macahu ilmahaa yar maciisa la jirkiisa ee allaqiid maca allaqiid maalun xoolo xaggee laga masruufaya haddaba ilmaha yara la helay haddii xoolo la helo ilmahaa yar uu leeyahay anfaqa waa masruufi caleyhi ilmaha yar buu ku masruufi alxaakimu xaakimku minhu xoolaha xaggoodu ka masruufi ama cidduu xaakimku u idmo walaa yunfiqu masruufi maayo almultaqidu kee helay calayhi ilmaha yar minhu maalkaa lala helay ka masruufi maayo ilaa biidni xaakim xaakimku inuu idmo mooyaane xoola imlo yar baa la helay xoolo isagu uu leeyeyna waa lala helay sida lacag dee la hoosgeliyey ma aasna haddii meeshii laga helay xoolo ku aasan laga helo xataa haddee warqadi la socoto ay ku qorantay isagaa leh lama aqbalay waxaas ma yeelanaya isagu laakiin xoolaan aasnayn oo dhulka dul yaal oo isaga la hoosgeliye baa la helay dee isagaa leh waxaa lamida dee dharkaa lagu duubay iyo waxaas iyo dharka uu xidhan yahay iyo waxa la huuyey iyo waxa loo goglay iyo guri isagoo kelidii dhex yaallaa la helay gurigaa isagaa le baa la odhanaya ama guri qol ka mida buu yaallay qolkaa inuu isagu leeya baa ayaa la xukumaya waa maalkiisii marka xoolahaasuu xaakimku ka masruufaya qofkan helay laftiisu ma ka masruufi karaa xoolaha maya ilaa biidni alxaakim waayo lianna wilaayat almaal laysat ilaa lilab aw iljad qofka yar ama waalan xoolihiisa waxa u maamuli kara oo qura sida muctamadka ah aabbaha ama awowga awowga aabbo qof kaloo xoolihiisa mas-uul ka noqon karaa ma jiro laa hooyadii walaa walaalkiisa weyn walaa adeerka waxa maanta laysku qabqabsado haddii aabbe iyo awowtoona aanu joogin qaadiga garsooraha maxkamaddaa cid mas-uul uga dhigaya xoolihiisa cid mas-uul ka noqon karta maanta nin baa dhimanaya xooluu ka tegaya ruux dumara iyo carruur yaryar oan qaan gaadhin hada jeer waa laysku qabsadaa sooma gabadhi waxay leedahay anaa hooyadooda xoolooda anaa ka mas-uula adeerkood baa halan ka soo boodayo la adeer carruurta adeerkood baa leh ama mid weyn oo qaangaadho ay walaala yihiin waxaasoo dhan iska eega baa laleeyahy wilaayatulmaal alab waljad uun baa leh labadaa haddii la waayo qaadigaa iskale cidduu isagu u magacaabo hooyada ha noqoto ama cid kale ha noqotee ciddaasaa iskale marka wilaayatulmaal ma laha dee multaqidku saa awgeed iskama bixin karo xoolihiisa haddaanu xaakim jirin haddaba maxaa la yeelaya markaa lidaruura xoolihiisa uu ka masruufaya laakiin waa inuu markhaati u sameeyo wain lam yuujad haddaan la helin macahu ilmaha yara la helay maciisa ee laqiiti maalun xoolo fanafaqatu masruufkiisu kayratu waa mid ahaatay fii beyt ilmaal khasnada dowladda laga masruufayaa haddaan xoolo uu leeyahay aan la helin in lam yakun haddaanu u sugnayn weeye lahu ilmaha yar maalun xoolo caamun caama maal caaman oo isaga iyo dee dad kale ay wadaagaan sida wax loo waqfiyey hadduu jiro xoolo loo waqfiyey luqatada alluqataa dee kuwaasaa markaa laga masruufaya ama kuwa cidi ay u dardaarantay hadday jiraan maalka caamka waa maalka isaga iyo cid kale loo wada waqfiyey amaba se dadka loo waqfiyey uu ku jiro sifaaan ugu jiro ama dadka loo dardaarmay kalwaqfi weeye sida waqfigii cala laqta loo waqfiyey caruurta yaryara la hel iyo wixii loo dardaarmayo ayib ka waran haddii aan aan baytulmaalka xoolaba aanay ku jirin ama xoolaha meelay sida ka muhiimsani ay u baahan yihin xaakimka xoola u soo amaahanaya isaga uu kusoo dul amaahanaya waa xidhow isaga laga qaado markuu qaan gaadho waxba wuxuu usoo amaaday hadduu waayana dadka xoolaha haysta ayuu odrhanaya waxa weeyaan siiya marnaba ma banaano in gaajo lagu dilo faslun fi axkaami alwadiica fasalkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta ammaanooyinka la ysu dhiibto qur-aankana waa lagu xusay in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ila ahliha amaanaadkaasi wadiicaddu soo gelaysa nabiguna wuxu uhi addi lamaanata ilaa man itamanaka amaanada ciddii kugu aamintay u gud walaa takun man khaanaka khiyaameeyana ha khiyaamayna arkaan bay leedahay eeg wadiica horta laba macan ay leedahay wadiico caqdiga looga jeeda heshiiska amaane isu dhiibashada iyo wadiico wixii la isu dhiibtay laftiisa looga jeedo marka marka wadiicadu ay tahay bimacna aliidaac wax isu dhiibashada markay tahay amaane isu dhiibashada arkaan bay leedahay arkaantaasi waxaa kow ka alwadiica bimacna almawduuca wixii la isu dhiibtay waxaa la isu dhiibtay waxaa shardi u ah inuu yahay wax muxtarama wax xurmo leh maalba yaanu noqone yani xataa shay najaasa harag bakti laga saaro weli aan la magdin qofku hadduu kuu dhiibto waa shay muxtarama de lakin hadduu khamri kuu dhiibto maya hadduu xabad bur'a kuu dhiibto ama ay hadduu kuu dhiibto nafci leh wadiica wuu noqonaya yana shardi maaha waxa qofka loo dhiba inuu maal noqdo waxa shardiga inuu noqdo muxtaram waxay shareecadu xurmo u yeeshay oo qofka ay u ilaalisay laakiin waxaan nafci xalaalaba lahayn hadduu kuu dhiibto axkaamtii wadiicada yeelan maayo khamri buu kuu dhiibay doofaar buu kuu dhiibay wadiica waxaasi noqon maayo muudic waa qofka ammaano dhiibtaha ah muudacna waa ka loo dhiibanayo wadiicna waa la idhahdaa muudico ka ammaano dhiibtaha iyo muudaco wax lagu ammaanaystaha ah waxaa loo shardiyaa wixii loo shardin jiray wakiil iyo muwakil ila waa nooc wakaalaaye qofka kitaabka haddaan hadda kuu dhiibto waxaan kuu wakiilshay kitaabka ilaalintiisa marka anigu muwakil baan adna wakiil baatay marka labadooda waxaa laga rabaa shuruuddii wakiilka iyo muwakilka laga rabaa ayib siiqo oo hadalka dee heshiiska tusinaya wakaaladay lamidta waa nooc min alwakaala wadiicadu wakaalada maxaa shardi ahaa lafdu min axadihima wa cadamu raddin min alaakhari wakaaladda intaasaa ku filay inuu mid hadlo duraa i wakiilo oo iska aamuso waxaa i wakiilo buuha wuu waan ku wakiishay ma odhan wuu u dhiibay wakaaladdu way ansaxaysa ama shaygaasaan ku wakiishay buu uhi shayguunbuu ku dhaqaaqay tanna waa sidii oo kale kitaabkanaan ku hi waxaan kuhi ammaan ahaan iigu hay afkaaba juurkama waad qaaduunoo gurigaagaad dhigtaa ama dukaankaaga wadiicadii way ansaxaysa tabti wakaalad oo kale ama keen ammaan ahaan kugu hayee baad tiri mobilka ama kombyuutarka yaan tuug baa meelahaan istaagtay yaan lagaa qaadine waan kuu dhiibay un wadiicadii way ansaxaysa inay labaduba hadlaan qabuul iyo iijaab labadaba in la helaa shardi ma tabti wakaaladun inta badan axkaamta wakaalada leeda wadiicadu labadaa baab waayo waa tawkiilun eh, ama istinaabatun fi lxifdi weeye ama tawkiilun fi lxifdi qofka wuxuu ku wakiishay inaad shaygaa u ilaaliso hiya buu hi wadiicadu faciilatun weeye oo bimacnaa mafcuulaa mawduuca marka shayga laftiisa la sheegayo shayga la isu dhiibanayo min wadaca bay ka timi oo bimacnaa taraka idaa taraka yacnaa min masdari wadaca haddaynu idhaa mushtaqa haddaynu idhaa maakhudana akhdigu wuu ka caamsay ishtiqaaqa wax iska odhan karnaa maakhudatu waa mid laga soo qaatay min wadaca idaa taraka qofkani dee shaygii qofka ku amaanaystay uu kaga tegaya sooma wa tuطlaqu luqata luq ahaan waxaa lagu iطlaaqaa oo loogu yeedhaa cala shay shayga almawduuci ee la dhigay cinda kayri saaxibi qofkii lahaa qof aan ahayn agtiisa la dhigay lilxifdi ilaalin awgeedna loo dhigay dala soco shayga laftiisa wadiico waa la idhahdaa shayga la isu dhiibanayo isu dhiibashada heshiiska isu dhiibashadan wadiico waa la idhahdaa luq ahaan labadaba wadiico waa la idhahdaa wtuطlaqu sharcan sharci ahaanna waxaa lagu iطlaaqaa cala alcaqdi heshiiska almuqtadi ee keensanaya lilistixfaad dalab uu qofkani dalbayo shaygan in loo ilaaliyo yacnaa siiqadaas sharcan saasoo kale caynta lafteedana wadiico waa la dhaha walwadiicatu haddaba wuxuu ka warramayaa axkaamteeda waalan ka galo wuxuu yihi walwadiicatu shayga laysu dhiibtay wadiicada halkan loogama jeedo caqdigii iidaaci loogama jeedo maxaa looga jeedaa almawduuca shaygii laysu dhiibtay amaanatun weeye fii yaddi lwadiici qofka loo dhiibtay muudacna waa la dhaa wadiicina waa la dhaa gacantiisa amaanu ku yihi oo yaddu waa yaddu amaana hadda la soco halkaa waxaan kugu baraarujinayaa amaanadu marka la dhaa shaygaasi waa amaano amaanatun amaanadu waa laba nooc amaana mutaasila ama asiila iyo amaana taabica labadu waanay kale axkaam duwayn haddii amaana asiila uu yahay oanu tabacan amaan ahaan u ahayn shaygu axkaam buu leeyahy haddii shaygu uu yahay amaana tabacan oo qasdi kalaa laga leeyahy laakiin amaan ahaan tabac buu ku noqday amaana mutaasila wadiicada tusaale u ah walihaada qofkii hadduu yidhaahdo waan u celiyey qofkii lahaa khalaas hadalkiisa waa la aqbalaya lanna waa amaana mutaasila laakiin rahankii oo kale shay baad rahanhaan u haysatay soo marhuunku amaane muu hayn sen hore u soo maray laakiin waa amaana taabica oo qasdigu waa tawafuqa waa inuu qofkani kalsooni ahaan u haysto amaanaduna waa tabc bay ayay u timi marka amaanada taabicadaah way ka axkaam duwan tahay oo hadduu marhuunkii yidhaahdo waan kuu soo celiyey oo caddaynna aanu keenin laga aqbali maayo waayo amaana mutaasila ma waa amaana taabica wayustaxab marka waa amaana marka le macnaheed waxa weeye hadduu yidhahdo waan kuu soo celiyey caddayn hadalkiisa lagu buriyana aan lahayn hadalkiisaa la aqbalaya dhaaruun baa la odhanaya inaad u celisay qofka waa amaana mutaasila haddii shaygu uu baabao isagoon xadgudub ku samayn gaabinna aan ka samaynna magdhow laguma laha wayustaxabu waxaa la sunneeyaa qabuuluhaa amaanada lagu dhiibtay inaad aqbasho ama bilaash ku hay ama mushqaayad ku hay waayo dee waa ixsaan soo maha waa samafal dee markaad qofkii amaanadu ku dhiibtay aad u haynayso ixsaankana shareecadu way dhiiri gelisay tacaawun cala albiri waataqwa maca almuxsiniin min sabiil wallahu fii cawni alcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih waa iskaalmayn weeye marka istixbaabku istixbaab cayni uu noqon karaa kifaayin uu noqon karaa adiga mooyaane cid kaleo loo dhiibay haddaana jirin waa istixbaab cayniya weeye cid kale hadday jirto oo lagu aamini kara waa istixbaab kifaaye buu noqonaya wayustaxabu waxaa la suneeya qabuuluhaa baa la suneeya liman mid baa loo suneeya aqbalisteeda qaama ku qumaya bilamaanati amaanada fiihaa shaygaa dhexeed macnaa qofka ilaalin kara naftiisana ku kalsoon oo inaanu ku baydhin waxa weeyaan inaanu ku baydhahayn isuba ayib ka waran haddaa hadduu is ogyahay inaanu ilaalin karayn ay dayacmayso xaruma qabuula inuu aqbalaa xaaraan bay ka tahay waxaa la mid a hadduu markaa khiyaano isku ogyahay ida kaana yaclamu khiyaanata nafsi fi lxaal inuu aqbalaa xaaraan bay ka tahay naftiisibu dee khiyaano u jiidaya haddii aanu markaa khiyaano isku ogeyn laakiin mustaqbalka inuu khiyaamo uu ka baqayo inuu aqbalaa waa makruuh goormay xaaraantay goormayse makruuh tahay waa haddii qofkan u dhiibanaya xaalkiisa aanu ogeyn isagoo ku og inaad khaa'ir raqam waaxid tahay ama ku og inay khiyaano mustaqbalka kaa suurtowdo ayuu u badheeru kuu dhiibtay inaad aqbashaa mubaax bay kuu tahy markaa xukm libaaxana halkaasu ka soo baxaya markaa shantii xukun bay qaadanaysaa haddii goormay waajib noqonaysaa tasaynaan sheegine waa tan waa haddii shaygu qofkaa uu ka dayacmayo cid kaloo u dhiibto o u ilaalisaana ma jirto tusaalean meeshii waa laysku boobayaaba ammaanada adiga mooyaane cid kaloo xifdihi kartaa ma jirto inaad u qabataa ood u haysaa waajib bay kugu tahy waatana wuxuu ihi goormay mustaxabtay in kaana hadduu yahay ama halkaa hayru midaan isaga ahayn hadduu joogo wailaa cidaan isaga ahayn haddaanay jooginba wajaba waxa waajibaya qabuulahaba waajibaya inuu aqbalo kama aطlaqahu siday iطlaaqeen jamcun way iطlaaqeen maxaa looga jeedaa macnaa aslu qabuul kumay qeydin waxa waajibayaa hadda halkaa la soco sheekhow jamcun oo min ashaaficiyati ba waxay idhaahdeen wajaba qabuuluha oo kumay qaydin qabuulka in aslu qabuul inuu waajib yahay oo dee ay u banaan tahay inuu mushqaayad ka qaatay iyo in meeshu ku ilaalinayo kale uu jiro uu ka qaadayo marka marka la leeyahay wajaba qabuula aslu qabuul baa waajibaya horta inuu ka qabto laakiin inuu bilaash kaga qabta iyo meesha uu dhigayo inuu bilaash ugu dhigo kira aanu ka qaadin iyo waxaas iyagu waajib kuma aha aslu qabuulun baa waajibaya marka jamcun baa ilaaqay maxaa looga jeedaa bimacnaa aslu qabuul kumay qeydine wajaba qabuuluha un bay yidhaahdeen sida loo jeedaana waa maxay wajaba aslu qabuul inuu horta ka qabto ayaa waajiba un laakiin inuu bilaa ujro ugu hayaa waajib maaha qaala wuxuu ihi fi rawdati wuxuu ku yidhi rawdada ka aslihaa sida asalkeedaba ku sugan aslu rawda aslu rawda waxay isku waafaqaan raafic iyo nawowi lafdigiisa ay isku waafaqaan ziyaadaadkuna dee waa waxa nawowi uu la gaar yahay wa haada kani buu yidhi maxmuulu waa mid lagu fasirayo calaa asli qabuul marka le wajaba qabuuluhaa waxa waajibaya waa asalka qabuulka ka qabashada duuna itlaafi manfacati laakiin inuu manfacadiisii baabiiyo muudacu inuu manfacadiisii baabiyo manfacadii naftiisa waajib kuma aha oo bimacnaa dee uu bilaash ugu hayo hadduu bilaash ugu hayo xooggiisi uu bilaash ku bixiyo mogta wa xirzihi ay wa duuna itlaafi xirzi inuu meeshii uu wax ku ilaashanayey uu bixiyo majaana bilaash uu bixiyo waajib kuma aha maxaa inuu horta ka qabtaa waa waajib mar hadday ka dayacmayso cid kaloo u ilaalinaysa aani jirin laakiin waa waajibtaa macnaheedu ma aha in uu xooggiisa bilaash ku bixiyaabaa waajib ku ah iyo meesha lagu ilaalinaysa bakhaarkii iyo khasnadii inuu bilaash ugu dhigaabaa waajib ku ah ma aha maqsuudku xooggiisana wuu ka kirayn karaa meesha uu ugu ilaalinayna wuu ka kirayn karaa walaa yadmanu magdhabi maayo alwadiicu ka ammaanada loo dhiibtay alwadiicata ammaanadii loo dhiibtay ila bitacadi xadgudub inuu sameeyo mooyaane fiiha iyadoo ku xadgudbo oo dee taqsiir uu sameeyo ama dee xadgudub markaasuu magadhabay waayo maxaanu idhi waa amaana weli mutacasila weeye qofka yadu yadu amaana ay tahayna laa yadman ila bitacadi aw taqsiir wa suwaru tacadi xadgudubka haddaba magdhowga kuwaajibay ku waajibinaya suurooyinkiisu kaiiratu way fara badantah madkuuratuna waa mid lagu sheegay filmutawalaati baa lagu sheegay kutubta dhaadheer baa lagu sheegay laakiin damiiri oo kale ayaa najmulwahaajka nadmiyey toonbuu markaa ka dhigay cawaaridu tadmiini cashrun waxyaabaha ammaanadii qofkii haya inuu mag dhabo soo darisiiyaa waa toban wadcuhaa inuu cid kale ammaan ahaan ugu dhiibo iyadoon loo idmin cudurdaarna aanu keenin ayuu mid kale ammaan ahaan ugu sii dhiibay hadday iska dhimata xataa uu mag dhabaya yaddu yaddu ammaanadii markaa way ka baxday yaddu damaan bay noqotay haasiboo kaleu noqonaya qof dhacay oo kale safar wuu la safray wuu iskala socdaalay markuu safrayo inaga imika dadka ammaanooyinka haya waxa laga ya inay iskala safraan markuu safrayo waa inuu ciddii laayd u celiyo hadday suurtoobi weydana waa inuu xaakimka u dhiibo hadday suurtoobi weydana qof aamina waa inuu ku wareejiyo laakiin inuu iskala dhaqaajiyo alaabtii iyadoo gaadhigiisa iska saaran haddii gaadhiga qallibo si ay ku baabado waa laga magdhabaya waayo safarkaasaaba tacadiyaba wa naqluhaa yana naqlinteeda min makaan ilaa makaan bakhaarkaasaa la yidhi alaabtan halkaa i dhig bakhaarkiibuu ka qaado mid kale uu leeyo jigjigeer ku yaalla isagoo kusii wadaa dhexda laga helay ama ay dhexda kaga luntay wuu magdhabaya wajaxdu dafiridda waabu dafirayba markii hore mar hadduu dafiray aaminnimadu ka baxayoo intaa dabadeed hadduu qirto ay agtiisa ku baabado uu magdhabaya wa tarku isaa'in inuu sheego xanuun baa haya daran tusaalahaan inuu sheego uu idhaahdo ruuxaas alaabtaa waa wadiico qof baanu hayay ayuu ka tegi intaa uu kaga baxaya yani tobankan shayba yaddu yaddu ammaanadu way ka baxaysaayo yaddu damaan bay isu bedelaysa waayo wa dafci muhlikin wax shayga baabiinaya buu ka difaaci waayo neef xoolaabu haayo haraadkiibuu ka celin waayo dee uu cabuusi waayo ama uu cunuu siin waayo ama bahaliibuu dee ka celin waayo uu magdhabayo wamancu raddihaa war ammaanadii aad ii hayse keen baa la yidhi bilaa cudur buu iska diiday ui hadda kuma dhibeyniyo mar kale igu soo noqo markaa laga bilaabo yaddu yaddu ammaanad way ka baxday wa tadyiicun xuki u dayacay shaygii macnaa taqsiir buu ilaalintiisi uu taqsiir ka sameeyey walintifaacu isagaaba iskaga intifaacayba imika waxaa lacag inoo taalla akownada magacu doonayabaa laadee qofka warqadda laga saxeexaya dadka badankoodu ma oga in dadka la ogeysiiyaan waa waajib warqadda laga saxeexaya ku qorantahay lacagtaadaas haddii loo baahdo waa la isticmaalaya marka haddii ay isticmaalayaan waxa waajiba dadka inay si cad ugu sheegaan oo yidhahdaan lacagtaadaasi shirkadda way dhex wareegeysaa ee meel gooniya lagu dhigi maayo suu qofkii u ogolaado ile qofka xoolihiisa la iskama isticmaali kara bilaa idnin ama dee uu diido deetana halkaa ay ku kala noqdaan marka hadday sidaa tahay oo shirkaddii akownka lahayd ay odhanayso lacagtii waan isticmaalaya wadiica maaha taas waa uu ka amaahday lacagta mar hadduu ku intifaacayaba biidnika hadduu ugu intifaacayo ogolaanshahaaga waa lacag waa amaahday hadday baabado isagay ka baabaday dee niyo ammaane aan kuu hayey bay ahaydoo musiibe ilaahay baa ku dhacday socon mayso soo taadii maa dhex gelin oo taada lamay wareegeyn aniga adeer waad iga amaahate waxaygii baan leeya weye warcad maaha hadduu biduuni idnin ugu intifaacana dee marka horeba mid dembaabsan oo xaaraan samaynaya buu ahaa khaasibna wuu ahaa mid wax amaahday muu ahayna mid wax dhacay buu ahaa u dhacayay xoolahaas khaasibkana yaddu waa yaddu damaan qofkii shay xada ama dhaca siduu doonaya shaygaasi ha u baabee isaguunbaa lagu leeyahy isagu ilaahay ka weelay wakada mukhaalafa fii xifdiha in lam yazid man khaalafahu arrinka tobnaad meeshii la yidhi ku ilaali meelaan ahayn ayuu dhigay wuxuu ihi war khasnadaa iigu rid khasnadii kumuu ridine sanduuq halkan iska yaalloo jabacjabca leh ama maqalku ku ride yani meeshii la yidhi ku ilaali meel la mida hadduu ku rido ama kaba si adag iyadoo waxba laguma laha laakiin meeshii la yidhi ku ilaali meel ka ka liidata xagga ilaalinta ayuu ku riday hadduu xataa tuug soo dhaco u qaato hadday gubato haddii ay daad qaado isagaa lagu yeelanaya tobankaa arrimood yaddu lwadiic almuudac waxay ka saarayaan in yaddu ammaane ahayd maxay u saarayaan yaddu damaan waay minaa waxaa ka mida buu idhi suwaru tacadiga muuqaalada ama sawirada xadgudubka an yuudica inuu u dhiibo khayrahu cid kale bilaa idnin idan isagoon haysan idankaasoo min almaalik maaligga xaggiisa ka ahada hadduu kii lahaa u idmo dhib male walaa cudurun cudurdaarna aanu jirin cudurdaarkaasoo min alwadiici wadiica xaggiisa ka ahaaday amaana loo dhiibta xaggiisa ka ahaaday marka kii lahaa hadduu u idmo inuu cid kale u dhiibo kaa kalena wadiic labaad umu noqonaya waayahay umaba idmina cudurdaar baa jira cudurdaar awgiibu cid kale ugu dhiibay cudurdaarku wuxuu noqon karaa waxa weeyaan safarkaanu sheegnay oo kale qofkii lahaa buu ku celin kari waaye xaakim ka guddoomayaana ma jiro mid amiina buu dhiibay waminaa waxaa ka mid a an yanqula inuu raro min maxallatin inuu ka raro xaafad aw daarin uu ka raro ilaa ukhra mid kale u raro oo duunaha ka hooseysa fi lxirzi xagga ilaalinta xaafad nabadabuu ka raray oo mid la ysku dhacaa buu raray ama daar adagoo loo dhici karin buu ka qaadayoo mid ka liidato albaaba jilicsan buu u qaaday waa tacadi wa qowlulmudaci buu yidhi amaana loo dhiibtaa qowlkiisu bifatxi daal maqbuul waa mid la aqbalaya fii raddiha xagga soo celinteeda hadduu sheegto cala lmudici uu ku celiyey kii amaanadu dhiibtay bikasri daal haddaanay caddayni jirin oo inagin yidhi waa amaanatun mutaasila weeye oo marhuumkaba haddaad tidhaa qofku hadduu dha waan ku celiyey lagama aqbalin ilaa bibayina kaasina amaano kana waa amaano amaanada laba waan idhi amaana mutaasila iyo amaana taabica marka wuxuu ihi ninkaa amaanadu i dhiibtay waan u celiyey kana wuxuu ihi imuu soo celin midna caddayn ma haysto keebaa qowlkiisa la aqbalaya kii marka hore uu ku aaminay ayaa qowlkiisa la aqbalaya dhaar raaci unbaa la odhanaya wa calayhi alwadiici ka amaanada loo dhiibtay waxaa waajib ku ah an yaxfada inuu ku ilaaliyo amaanada loo dhiibtay fii xirzi mila iyadoo kale meesha curfiyahaan lagu ilaaliyo alaabadu isku mid maaha sooma alaabaa dayrka lagaga hoyda alaabada qaar albaabka gurigunbaa loo xidha daaradda lagaga hoyda qaar qolkaa la iska dhex dhiga qaar xataa qolka looma aamino kabarh baa lagu quflaa qaar xataa kabarhka looma aamine khasinad baa lala doondoontaa sooma marka alaabta loo dhiibay noocay tahay bay ku xidhanta alaabtaasoo kale halka lagu ilaaliyo waa inuu ku ilaaliyo fain lam yafcal haddaanu sidaa yeelin oo alaabta halkii curfi ahaan in la dhigo oo lagu ilaaliyo laysla yaqaanay meelaan ahayn buu dhigay tusaalahaan shandad dhara baa loo dhiibay shandadii dharka ahayd buu xerada farda uu ku xaraysto iska dhex dhigay ama xerada lo'da xerada lo'da ma dhar baa lagu ilaaliyaa halkii baa laga qaatay waa magdhowgeeda waa lagu leeyahy waxaa loo dhiibay tusaalahaan lacag cimaamad baa u duuban wadaadka oo kun doolaroo loo dhiibo halkaa iska geliyey dabeetana de way ka dhacday doolar baa cimaamadda duubkeeda la geliyaa isagaa lagu leeyahy hadhow magdhowgeedaa lagu leeya waayo tafriid buu sameeyey wa idaa tuuliba marka laga dalbo biha ee biraddaa soo celinteeda oo qofkii lahaa ama ciduu soo wakiishay ama waabuu dhintay warasadii baa tidhi keen alwadiicu haddii laga dalbo kii amaanada loo dhiibtay bilwadiicati biraddi lwadiica haddii laga dalbo oo falam yukhrijha aanu bixin maca alqudrati caleyh isagoo awood ula bixinteeda xataa talifat ilaa ay baabaaday baanu bixin damina wuu magdhamaya macnaa mar haddii celinteedu ay waajib ku noqoto hadduu celin waayo bilaa cudurdaar isaq dhexaa la yidhi tusaale ahaan alaabtii noo keen ma isagoo salaad ku jira ama isagoo cunto cunaya cala wajhi muctaad buu u celinaya xaaladahaasu kale inuu celiya waajib kuma aha isagoo celin kara xisan wa sharcan ayuu celin waaye saacaddaa laga bilaabo yaddu yaddu amaanadu way ka baxday khaa'in buu noqday yaddu waa yaddu damaan intaa dib hadday baabaado u magdhabaya marka halkaana maxaynu ka fahnay mar haddii la yidhi mar allaale marka la dhaa keen waa inuu dhiibo inay tahay wadiicadu caqdi jaa'iza oo qofkii amaanada loo dhiibtay markuu doono odhan karaa iga qabsa alaabtaadii haddaanay dhibaata ka imanaynin weeye oo haddii isagu wuu ilaalin karaa laakiin qofkan hadduu ku wareejiyo hortiisaa lagaga qaadaya wala dhacayaaba markaasoo kale ma banaana inuu ku wareejiyo waayo rasuulku wuxu uhi laa darra walaa diraar waa inuu hayo ilaa dee nabad la helayo waaye ka amaanada dhiibtayna markuu doono odhan karaa si amaanadeedii fain akhara hadduu dib dhigo ikhraajiha bixinteeda bicudurin cudurdaar awgii lam yadman hadday baabaado ma magdhabayo cudurdaarku isagoo suuliga ku jira ayaa la yidhi keen xaajo gudanaya waa cudurdaartaas suuliga isagoo weli kasoo bixin baa la xaday ama la dhacay laguma laha dee isaga ila cudurdaar awgiibu u dibdhigaya salaad buu ku jira ama cuntuu cunaya ama wixii lamida كتاب أحكام الفرائض والوصايا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا